bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu duhurfayla dhegaystayaal ha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo siinhayta qodobada warkaana duhurnimada anshoonka doorka roon weliba kumadaha shirka doorashooyinka ogeeka furumaha iyo weliba madaxweynaha hirshabeelle oo soomka u qeybgalahay turkiga al-shabaab oo shan qof iyo qof balaamay ah ka diliyay degmada saakowa madaxweynaha hirshabeelle oo aqbalay in qadka soomkuusan ku qeybgala shirkamada la qaran ah diyaarad wadiino oo ah baabuurka nooca badan karaan ah oo ka degtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan galmudug oo ciidamo fara badan antirta deegaanka wesel oo laka dagaalamay ooja weliba sheegtay in kumanaan qof iyo markaas ku barakaceen deegaanka wesel oo laka dagaalamay dhowaan akhbaaraadka bannaanka dhowr qof oo ka dhimatay qaraha ku dhiyay caasimadda bangaladesh markale dhegaystayaal waliba waa duhurnimaas ningagu taariikhda waliba ee kabeegantaa labaatiyo siyeedka bilo lixaad sanadka labada kun iyo labaatii kowka haanas waliba hayno qodobada warkaana duhurnimadan hanshoonka door koronay dhegaystayaal inas diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale u faahfaahsan insha allah shirkan dhexe madaxda dowlada federaalk iyo ahaan maamul goboleedyada dalkiyo goordhowayd ku furumay teendhada vision ee xindaabka garoonka hadanada ee magaalada muqdisho caasimada dalka oo horey lanka qabaday shirarka noocan oo kale weliba lanku hadalo arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa gudoomiyaha ay shirka markaasi ku qeyb galayeen gudoomiyaha gobolka banaadir madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle uu siina qadka soomkan ku qeybgalahayaa shirka shirkan ee waliba lanku hadala doona dardargelinta fulinta heshiiskii labaatiyo toddobadii mey lukderi qabsoomida doorashada dalka weliba dhiyaasa iyo arrimaha amniga goobaha ee markaasi ku dhihayeen doorashooyinka dalka soomaaliya wararka la helahaya weliba sheegahayn in intuusa socda shirka madaxda dowlada federaalk iyo ahaan maamul goboleedyadii ku qeybgala doonaan guddiyada doorashooyinka ee weliba la magacaabay hanas oo weliba magaalada muqdisho caasimada dalka tababaranka socda shirkan iyo weliba lawadayay news shalay furumaha bahaato weliba uusan baaqday sababo la xiriira tabasho uusa weliba madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe uusa ku qabay shirka balse ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roobleyana markaasiy qadka teleefoonka ku wada hadleen anka dambeynna la hadlayay tabashooyinka weliba usu muujiyay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe walaay warare dhegeystayaal shirkaasiha kor wararkan iyo barnaamijyadaana dembiga ka dheegi doonta insha allah dhinaga kale dagaalamayaasha al-shabaab waliba iyo shan qof iyo weliba qof balaame eeyo ka toogadanaa degmada saakow maxamed barre hilowlaya warkan faahfaahiye li ruux oo mid kumid ah yahay tii qof balaange iyo mabadegaalamayaasha al-shabaab iyo xukun dilay oo kakafulyana degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe dadka la toogday iyo miba ururka al-shabaab iyo ka-eedeena inay la shaqeeyeen heedaha sirdoonka maraykanka ee c i e da islamarkaasna lah ku qobdii deegaanka kuunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose meelaasoo dhowr jeer duqeymiyo ka fulyeen maraykanka dadka al-shabaab iyo xukunka dilka iyo ka fulyeen iyo miba maqaasha oo laga shal sheegay kow cumar cabdiqaadir hiraale lama cabdi xasan axmed saddex ibraahim cumar cali afar saadaam cusmaan maxamed shan awiis xasan xaaji lix fartuun cumar abkow dilka litun qof yamiba usaha ka beegamay maalin kureed markii tumi isiyeed qof oo laka eedaya neyo ka tirsanaan al-shabaab laka toogada magaalooyin ka yaalan dowlad goboleedka puntland
ciidan wahasanti maxamed barre garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle weliba geeka ka degday diyaarad wedi baabuurka nooca ah badan karaan ee weli balankasow beled baruufka baabuurkan oo weliba diyaaradda ka qaaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka waliba la sheegay in la wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane yuusuf axmed xagar dabageed warar la helaya waliba asaasaato sheegahan in baabuurkan usahbadan karaan ee bruufta ee dowlada federaalka ah j t magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana lanka talagalay inuusan adeegsada waa inuusan adeegsada yuusuf axmed xagar dabageeda mayog sababta xilligan sheentay in dowlada federaaliga ee soomaaliya gaar baabuurka nooha badan karaan ee lankasow bruufta ee kuwareejida madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed xageer dawgeed oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wakiilka joogtada ee qatar fadhiya xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york ee ambasador sheekh ahliya axmed bin sayf altanaan iyo weliba milaseus kajaagay ee shirka lanka magaca diray toddobaadkii qaramada midoobay ee weliba la dagaalanka walibana lanka weer ee argagixisada waliba ay carabkii ka dhowday in dowladda qatar had iyo jeerba saaxiib aalami weliba la kalsoon ada koray ahaala doonaan soomaaliya islamarkaana ay ku taageeraayeen siyaasadii weliba dhinacyo kale oo markaasi ka jaran taageero military xoojinta qeybtaha ammaanka iyo weliba xoojinta awoodiya markaas leeyiin aniyo iska difaacan war kasta weliba khatarka ee soomaaliya ambasador sheekh aliyah axmed bin sayf al thani iyo weliba saasaasa usaarabka ka dhoway in deeqda qatar ee weliba soomaaliya diiradda ka saaran dadweynaha iyo weliba taageerada iyo maalgashiga horumarineed walbarashada fursadaha shaqo iyo weliba siday soomaaliya loonka taageero lahaayee deganaanshaha iyo barwaaqada waa sidii markaasi hadalka dhegtay waliba kaloo tilmaantay in iyo jaran fulinta barnaamijyo laka taageero kumanaan dhalinyaro qaxooti barakacyaal iyo weliba haan riidanka nagadaha ay soomaaliya saasi lankubaxa ee xirfadyo markaasi iyo ka shaqaysada koran dhalinyaradaasiya weli warkada hornama idaacadda raadiah bay dhaweya dhugunsaaitaan akhyaaray wararka laku helahaya gobolka mudug iyo waliba ayo sheegaha in weli markaasiya xaalad kacsanaan ee lagu dareemahay deegaanka weyselo ee shalay markaas ka dagaalameyn ciidamada huwanta iyo weliba dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar markaas deegaankaasiya dadka deegaanka dadka deegaanka iyo weli markaasi habsi ku muujihay in markalah dagaal isku dhiimilasay maadaama ay markaasi ku socdaan dhaqdhaqaaqyo military oo weliba isku horjeeda galmudug yaa sidoo kale ciidamo dheeraad een darti wasil siya on ku biiran dagaalka kudhinaya ee kooxaha al-shabaab ciidamada ayaa weliba ay markaasi ku dhaqaaqeena magaalooyinka dhuusmareeb hoobyo iyo gaalkacyo sida laka sheegay warxakubahii wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmuduga wasaarada shaaciday in ciidamadaasi lanka talagali iniyo ku hortagaan dagaalka iyo markaas kooxda al-shabaab iyo kuwada koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya dhanka dambeyntii war saxaafadeedkan iyo tacsiilanka diri ee helida dadkii ka dhammaday dagaalkii cusla ulasahay ee weliba shalay kudhiyay deegaanka wisil ee gobolka say mudugga muddooyinkii inkada dambeeyey weliba howlgal iyo weliba dhaqdhaqaaqyadan laka dareemay gobolada galgaduud iyo mudug oo weli markaasi ka xooginta dhaqdhaqaaqyada kooxaha dagaalamayaasha al-shabaab oja weliba ay sheegtay in markaasay kumanaan qof iyo kubar kacen deegaanka laka dagaalamaya wasel xasan aadan kheyr iyo warkan faahfaahiye warbixin kooban oo hokbati xafiiska qaramada midoobay arrimaha bani-aadamnimada ee arrimaha soomaaliya ayaa laka sheegay inay kumanaan qof iyo isku habara kaceen magaalada wisil ee gobolka mudug boysasku habara kaceen yamay bayodirena magaala xeebeedyada hobyo heredhagaxaley meelo oo qaarshayoon gudubeen magaalada gaalkacyo kudib rabshado sababay inay waxyeelaha ku diirta dadkaasay sida warbixinta laku hoose xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bani-aadamnimada yaa ka baagay inay rooji rabshadoobase oo ku socda magaalada wisil oo sababayaan iniyo kumanaan qof oo rayid ee iskukubara kacaan magaalada iyo weliba deegaanadiyo dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo weeraro inis agajugleeyo iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug oo dhinaca iyo al-shabaab yamay bay sababtay iniyo kumanaan qof iyo iskukubara kacaan deegaanadiyo rabshadoodase daraadyo
ciidan mahadsanto xasan jookar ankiya waayahay dhegeystayaal meelisan war ka hornamaysan ku dhuwansahay tan waliba waxaa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo dhinaga kale ankiyaraan todoba qof yaan markaasi ka dhammatay boqolaal kalena iyo ka dhaawacmeen gureed markii uusa qaraxa ku dhiya dhismo ka yaala deegaanka muqbazaar ee duleedka caasimada dalkaasi ee weliba dhaka taliyaha taliska dhexe ee booliska shaafiqul islaam yaa sheegay inuusan qaraxasay burburiyay dhismahaas welibana uu suusay in qaraxasay isku dhalada haanta gaaska cuntada laka karsadowa taliyaha weliba uu suusay inuu ankeeraan afar boqol oo qof iyo markaasi ka jiran dadka wadada maraay iyo weliba waxaana la socday lamada baas oo weliba uuse dhaawaca ayuu markaasi ku diiray qaraxasayha guud ahaana dhegeystayaal warar waraysan kula dareertan idaacadda raadiyaha baydhabo intaa kadiwagabeeyana warka walibaa xasaaray maxamed cabdiraxmaan cali walibaasina dariirsiyaay cabdulaahi salaad ibraahim aadan dhuuboyo farsameeyey dhegeystayaal intii warkan kalmada unridan kulmaana waliba sii muqtabaana sidaasi amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
qowlkii rabbigeen rasuulkeennii udgoona hadalkiisa allahuma salli wasali